saad og tahay waxaa jiray heshiisyo iyo go'aamo ku aadan nooca doorashada iyo habraacyada waddanka doorasha uga dhacayso dabcan waxaana la filayey haddii go'aamadaas iyo heshiisyadaas ay dhaceen dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexena ay arrintaas muwaafaq ku ahaayeen in doorasho daah furan oo qof waliba uu awood u yeelan doono galaangal ololaha siyaasadeed ee ku aadan kuraastooda in la samayn doono marka waxaa dhacday anigoo taa ka ambaqaadaya saaka sagaalkii iyo barhkii inaan ka duulay muqdisho aniga oo goob doorashada kursiga aan doonaya inaan ku tartamo uu yaal magaalada kismaayo markii aanu ku dhowaanay magaalada kismaayo oo adigu aanaan weli degin ayaa bailotkii wuxuu rakaabkii u sheegay inayn muqdisho ku noqonayno kabacdina waa soo noqonnay markaanu degnay muqdishona waxaa la ii sheegay inaan brolemku inuu aniga yahay marka waxay iga codsadeen inaan diyaaradda ka dego kabacdina sidaasaan diyaaraddii kaga degay marka waa ay cidda idin celisay markaa arrintaasi arrin xoogaa soo jiitantay oo marar badan fariin ay iga soo gaadhay ninka madaxweynaha ka ah dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaan leeyahay ninka raaga la yidhaahdo kismaayo ma imaanayo laakiin anigu waa biciidsanayo mar walba waxaan u arkayey inaysan arrintaasi ahayn arrin qof mas-uula oo noocaasa ka imaan kar laakiin arrin hadda maaragtay shoob igu ah maaragtay marka waxaad leedahay falka celintaydu amarka uu ka yimi waa madaxweyne axmed madoobe haha dad weydiiyena meeshan hadda kismaayo arrintu markay dhacday kabacdi dad weydiiyena waaba u sheegay oo wuxuu yidhi horeyna fariintaa waa u gudbiyey inuusan ninkaasu imaan karin kismaayo waxaan kaloo rabaa inaan kuu sheego anigu reerkaygu iyo carruurtaydu magaalada kismaayoy degan yihiin ma ihinin oo ama meelahan uun ka shaqeeyo oo safar ku tagahaya meesha maaragtay ma aanan ahayn dee nin degan baan ahaayoo reerkiisa iyo ciyaalkiisu degan yihiin dadka markay la hadleen ay weydiiyeen see wax u dhaceen wuxuu yidhi anigaa celiyey horeyna waa fariintaa waa u gaadsiiyey ninkaas wiilusan imaanka marka maxaad rumaysan tahay inay sababtu tahay sababtu wax kale ma aha sababtu waxa weeye uun inaan aniga iyo isagu aanu aragti siyaasadeed oo kala duwan aan kala qabno waa un intaa weeye marka waxaa iiga muuqataa dulqaad yaraan siyaasadeed inay uun tahay wax kaloo hadda aan ogahay oo aan ka ahayn inaanu aragtida iyo sida wax loo wada inaanu ku kala duwannahay gaar ahaan jubbaland waxaan ka ahayn oon hadda ogahay oo sabab u noqon kara in uu go-aanka u qaadan kara maaragtay ma ogi ma sugaysa in garoonka lagaa celiyo maadaama aad ogeyd inaad hore isu hayseen axmed dabcan saan kuu sheegay markii horeba si hordhaca fariimahaasu waa ii soo gaadhayeen laakiin waa biciidsanayay oo waxaan islahaa qof mas-uulu uma badheeri karo oo weliba hadda xilli go'aamo dhexalgaloo doorashada ku aadan la gaadhay arrintaas inay ka suurowdo macquul ma aha midda labaad waxaa iyaduna xusid madan inuu prime ministerku hadda joogo iyo waftu hogaaminayo magaalada kismaayo oo qayb ka ah in siambaqaadida iyo dhammaystirka arrimaha doorashooyinka wixii uu qabyo ka noqon karay arrimaha si guud iyo si gaar ahaaneed jubbaland marka inay arrintan xilligan kusoo beeganto dee dabcan waan biciidsanayey laakiin arrin fariinteeda iyo xanteedu mar walbay soo gaadhaysa bay ahayd markii aad la taliyaha u ahayd madaxweyne axmed madoobe laftiinu sow sidaa ma aydaan samayn jirin oo wixii aa isku raacsanaydeen maanta adiga kuma ay haleelin mar walba raalli kama ahayn dabcan intaan la taliyaha u ahaa arrimahaas iyo weliba kuwa ka xun waa dhaceen laakiin ra'yi ahaan mar walba anigu waa kaga duwanaa waana midda sababtay ugu dambayntii inaan go-aan qaato aan kaga duwanahay ra'yi ahaan sida wax u wado ma aanan marna raalli ka ahayn in dad la masaafuriyo in dad la celiyo marna raalli kama ahayn haddaan raalli ka ahaan lahaana maanta waa la joogi lahaayo waxa uu hadda samaynayaan la qasan lahaa laakiin xilligaa maxaaad u hadli weyday waxaa loo arkaa un in keliya iminka muddo kadib dantiinii kala duwanaatay xilligaana aad iskudan ahaydeen wallaahi dee horta hadalku mararna daad adigu institution u shaqaynayso la taliyana tahay taladaadu social mediaha iyo mediaha ma marinay sida waxaad marinaysaa uun janalka iyo qaabka ugu habboon dabcan dee qofka markii aad isku daydo iskudayo badan samayso dabcan ay kuu caddaato in wax kastood qofka u sheegayso dhagal laydh u duleelo tahay markaas dee aday kuu taallaa go-aan inaad qaadato aniguna markaan taa arkay baan go-aankan hadda aan ku taagnahay aan qaatay